Bangiga IBS iyo Tuulada Carruurta SOS ayaa kala saxiixday heshiis lagu taageerayo carruurta lagu xanaaneeyo isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka bangiga IBS, mas'uuliyiin ka socday isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho iyo marti sharaf kale. Madaxa suuqgeynta bangiga IBS Shocayb Maxamed ayaa ka warramaya ujeedka heshiiskan.
IBS Bank sida ka war haysaan wuxuu u taagan yahay mar walba dhiirigelinta bulshada Soomaaliyeed hadday noqoto dhan dhaqaale hadday noqoto dhan horumarineed hadday noqoto dhan waxbarasho intaba iyadoo taas laga duulayo ee, bangigu wuxuu qaatay go'aan ah inuu qayb ka noqdo mustaqbalka halkaa lagu dhisayo halkan xaafadan ama source village waxaa lagu dhisayaa mustaqbal carruur Soomaaliyeed carruurtaasoo beri noqon doono waddanka madaxdiis qaarkoodna laga yaabo hadda inay qayb ka yihiin hay-adaha waaweyn ee dalka sida bangiyada shirkadaha iyo meelaha kale dowladda ka mid ah sidoo kale ibs bank wuxuu aad ugu faraxsan yahay in heshiisyadii horey u jiray ee sos ibs bank in lasii laba jibaaro madaxa tuulada carruurta SOS Cabdiqaadir Dhaqan iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka socday isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay heshiiskan ay kala saxiixdeen oo lagu dhisayo dhismayaal maanta waxaa waaye maalin aad dareemo nagu dhalinayso markaan aragno taageero oo soomaalina taageerayso carruurta halkaan lagu koriyo waa carruur boqolkiiba boqol soomaali ah nasiib darro carruurtaas waxaa nala koriyo dad jinsiyad kale ka soo jeeda oo aad u badan marka soomaali mas-uuliyaddeeda qaadanayso oo ka soo baxayso oo dhehayso carruurtiina idinla korinayna carruurta soomaaliyeed aaday noo taabanaysaa dareemo kale ay nagu dhalisaa marka farxad weynay noo tahay i b s maanta inay halkaan nala joogto Een, waxaana rajaynayaa maanta ee, is-afgaradka iyo heshiiska aan halkaan ku saxiixan doono inuu noqdo heshiis waara gacmo furnaa noo lahedeen oo dhallinyaradeeni dhowr waxay ka faa'iidaysteen wixii ahaay micro economic way ka faa'iidaysteen ayadana taasna wax weyn ay ahayd iyo taakule macnaha noo siiseen iyo sida noo tixgeliseen mar kasta aan u nimaadno bangiga iyo qaybihiisa aan u nimaadno taasna waa idinkaga mahadcelinaynaa marka aniga waxaan jeclahay in hadda ku fogaado ma rabo laakiin barnaamij ahaan marka la fiiriyo ilaa hadda dadkaan gacanta ku hayn ilaa laba boqol iyo sagaal qof waaye tuuladaana kuma noola inta badanna magaalada ku nooliye inta waxaa ku nool ilaa iyo sagaashan iyo lix qof hadda sideetan iyo saddexaa joogto waxaan ognahay eh, aad in ay uu uga hadlay eh, nebiga sala allahu calayhi wasalam ah, korinta agoonta ilaa uu yidhaahdo qofkii agoonka faalo qaadaya aniga waxaan jannada ku nahay sidaasoo kale haatayni oo kale saas inuu ah xadiidka iyo si la mid ah heshiiska ay kala saxiixdeen bangiga IBS iyo tuulada carruurta SOS ee magaalada Muqdisho ayaa isugu jiray hirgelin dhismayaal laga dhisayo xarunta lagu daryeelo carruurta oo looga faa'iideyn doono carruurta ku sugan xaruntan